galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddayada galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
bisha dhisembar waa toban sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeenna internetka v o a somaali com idaacadda galabtana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah maalinta xuquuqda aadamaha oo maanta laga xusay dunida
xogtaan ururinno gobolladoo dhan ka soo ururinay waxaa ka mid ah in sanadkan siddeed iyo labaatan suxufi somalilan lagu xidhay haddii la barbar dhigo sanadkii hore sagaal iyo toban suxufi la xidhina aad bay tiradaas u badan tahay afar suxufi iyagana dacwad baa lagu soo ogay iyagoo aan la xidhin saddex dacwadoodoo hore saxaafadda ku socotayna sanadkii hore ayaa ka soo hadhay taas waxaa ka dhigaysaa tirooyinka dacwadaha ama xadhigga saxaafadda ee sanadkan la siibay inay aad uga sarreeyaan sanadkii hore ay walaac weyn leeyihiin
waxaad kaloo maqli doontaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo maanta muqdisho ka dhacay iyo weliba doorashadii jowhar ka socotay oo la soo gebagabeeyey waxaa farxad weyn maanta noo ah inaan soo gebagabayno doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka qaranka maanta waxaan soo gebagabaynay runahaantii siddeed iyo soddon xubnood oo baarlamenteri ah ka yimid hirshabeelle waxaana soo bilaawnay lix iyo tobankii bishii kow iyo tobanaad
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen qarax gaadhi oo maanta ka dhacay kontaroolka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa dhacay kadib markii ciidamada booliiska soomaaliya oo halkaa ku sugnaa ay ka shakiyeen gaadhi ku sii jeeday magaalada muqdisho kaasi markii ay joojiyeenna wadihii gaadhigaasi waday uu isqarxiyey wariyaha v oda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa maanta ka hortegay gaari laga soo buuxiyey walaxaha qaraxa kaasoo la sheegay inuu ku soo socday gudaha magaalada muqdisho gaariga ay saaraayeen walxaha qarxa ayaa markii uu soo marayey deegaanka siinka dheer waxaa ka hortegay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya kuwaasoo gaariga ka shakiyey waxaana markii ay joojiyeen kadib uu gaarigu si kadisa ugu qarxay isla goobtaasi iyadoo halkaasina ay ku geeriyoodeen laba qof oo mid ka mida uu yahay wadihii gaariga qaraxa siday halka ka kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka nabad sugidda waxaana dhaawac uu ka soo gaaray ilaa afar qofood oo kale sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto aad u mahadsan tahay degan qarxay wuxuu ahaa gaari nooc ah wuxuuna ku qarxay siinka dheer oo ay ku sugnaayeen kuna sugan yihiin mar walba ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed geesiyaashu maantay mas-uuliyadoodii bay qaateen waan uga mahad celinaynaa waajibka qaran ay guteen gaariga ayagaa qabtay ayagaa baaray ayagaa ogaaday in qarax ku xiran yahay sharwadihii iyo naftihalligihii muqaribka ahaa markau ogaaday in ciidanku aysan yeelaynin inay gunow gudbo gaarigun ayuunbau is-holciyey waana qarxay dhaawac kooban baa jira oo ilaailaa afar qofood ah askarina uu ku dhintay goobta kii muqaribka ahaa ee cadowga ahaa ee ugista ahaana isna meeshuu ku qarxay maalmihii ugu dambeeyey ayaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxa ay wadeen howlgallo ay ugu koorgalayaan meelaha ay magaalada muqdisho ka soo galaan gawaarida loo adeegsado qaraxyada waxaana ciidanku dhowaan ay ku guulaysteen inay la wareegaan garaash ku yaalla xaafadda balaagsii ee degmada hodan kaasoo la sheegay inuu ka soo baxay gaarigii lagu qarxiyey suuqa beerta ee degmada waaberi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa amar ku siiyey hay-adaha wardoonka ee maraykanka in ay si sal ballaadhan dib uga eegaan wararka la xidhiidha in ruushku uu jabsaday arrimo la xidhiidha doorashooyinkii maraykanka ee sannadkan dhacay kadib markii madaxweyne obama oo hadalkan shalay ku dhawaaqay ayaa laba ka mid a wargeysyada ugu tunka weyn dalkan maraykanka waa new york times iyo washington post waxay qoreen in ruushku uu farageliyey doorashada maraykanka si uu u gacan siiyo donald trump wargeyska new york times ayaa ku soo warramay in ruushku uu u dhacay kombitaro ay lahaayeen guddida dhexe ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigaba laakiin ay sii daayeen oo keliya xogihii ay ka xadeen xisbiga dimuqraadiga sarkaal sare oo ka tirsan maamulka xukuumadda obama oo magaciisa qariyey ayaa u sheegay wargeyska new york times in ay kalsooni buuxda ku qabaan in ruushku ay jabsadeen xarumaha dhexe ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigaba islamarkaana aanay sii daynin xogihii ay kasoo ka xadeen xisbiga jamhuuriga wargeyska ayaa sheegay in hay-adaha sirdoonka maraykanku inay aqoonsadeen shakhsiyaad ruush ah oo loo aanaynayo weeraradii dhinaca internetka hase ahaatee aan weli cidna wax tallaabo ah laga qaadinin
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ashton carter ayaa sheegay in maraykanku uu suuriya u dirayo laba boqol oo askari oo dheeraad ah xogeya carter ayaa maanta sheegay in ciidankani uu kaalin ka geysan doono sidii ururka isis looga saari lahaa magaalada raqa magaaladaas oo caasimad u ah ururkaasi carter ayaa sheegay in labadan boqol ee askari ay ku jiri doonaan tababarayaal la taliyayaal iyo koox miinada saarta saddex boqol oo ciidan oo howlgal gaara qaabilsan ayaa horey usii joogay dalka suuriya master carter ayaa hadalkan ka sheegay dalka baxrayn halkaasoo magaaladiisa caasimadda ee manaama uu ka dhacayo shirka amniga bariga dhexe carter ayaa sheegay in ruushka oo taageera xukuumadda bashaar al asad ee suuriya sida uu hadalka u dhigay uu sii hurinayo dagaalka sokeeye islamarkaana uu sii dheereynayo dhibaatada ku habsatay dadka reer suuriya madaxweynaha la doortee dalkan maraykanka donald trump ayaa ka hadlay isu soo bax ka dhacay gobolka lusiana ee dalkan maraykanka isaga oo ku guda jira ololihii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuuriga ee ku aadan loolanka dhinaca senatka oo maraya meelihii ugu dambeeyey trump ayaa u sheegay taageerayaashiisa ku sugnaa isu soo baxa in loo baahan yahay in john oo ahaa xubinta tartamaysa in loo diro washington isaga oo ku booriyey in ay goobaha codbixinta tagaan maalinta sabtida john kennedy oo haatan ah xogeyaha maaliyadda ee gobolkaas ayaa u ordaya kursiga senatka ee gobolka isaga oo la tartamaya foster campbell oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kursiga labadan xubnood u tartamayaan ayaa waxaa baneeyey senatar ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga oo howlgab noqday
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobolada waqooyi ayaa maanta dib uga bilaabatay magaalada muqdisho maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa ka mid noqday xubnihii durbadiiba ku soo baxay doorashadaasi waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa muqdisho inooga soo diray waxaa maanta mar kale magaalada muqdisho dib uga bilowday doorashooyinka aqalka hoose ee beelaha ka soo jeeda gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaana kursigii ugu horreeyey ee doorashadii maanta ku guulaystay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo kow iyo konton cod kaga guulaystay musharaxii la tartamayey oo ahaa axmed maxamed cumar sida uu ku dhawaaqayo afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban anigoo magacaygu yahay maxamed keynaan kana socda guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal waxaan inta ku caddaynayaa in musharaxiinta axmed maxamed cumar uu helay laba kursi ay u tartamayeen laba musharax axmed maxamed cumar oo helay cod eber iyo maxamed cabdi xayir maareeye oo helay cod kow iyo konton sidaa darteedna uu ku guulaystay kursigaas maxamed cabdi xayir maareeye waxaan sheegayaa in uu caddaynayaa inuu si xaq ah ee u dhacday doorashadaas uuna ku geelaystay dhinaca kale wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa guushiisa kadib ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada uu ku soo baxay aad iyo aad baa dareenkaygu maragta aan ugu faraxsanahay inaan shacabkaygu ay doorteen dadkii codayta bixinaya ay cod aqlabiyada igu doorteen marka waa ku faraxsanahay ilaahay idankiina anna waxaan rajaynayaa inaan si daacada dalkayga ugu shaqeeyo rajo fiican baan ka qabaa kollayba sida dawladda oo dhan iyo siyaasiyiinta runtii hadda taagan ay jecel yihiin afartan sano waxay noqon doontaa afartii sano ee ajadaha koowaad ee dowladda uu noqdo sidii midnimada soomaaliyeed looga hadli lahaa sidii midnimada soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa si wada hadallada soomaaliya iyo soomaaliya somalilan loo xoojin lahaa marka waxaan isleeyahay laba kun iyo labaatan dalka soomaaliyed waxaa ka dhici doonta doorasho intaan ka ballaanan oo qof iyo coda somalilanna ay ka qaybtay iyadoo qan mudane wasiir maxaad isleedahay waad ku kasbatay in kow iyo kontonka ergaba ay adiga codka ku siiyaan waxaan isleeyahay waxaad ku kasbatay marka ugu horraysa niyad wanaagsan baan leeyahay dadkaygana af iyo addinba waxaan isku dayaa inaan sida ugu wanaagsan ee aan awoodo ugu shaqeeyo sidoo kalena constituensigaan ka soo jeedo oo aad og tahay xaaladday ku jiraan dadka ka soo taga ee halkan yimaada waxaan ugu shaqeeyaa si daacada hadday noqoto inaan maaragtay shaqooyin la raadiyo hadday noqoto inaan waxyaalaha dukumentiyada ay uga baahan yihiin dowladda dhexe aan ugu raadiyo baasabooradu ka mid yihiin marka een, waxaan isleeyahay waxaad ku kasbatay inaad een, daacadu tahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo een, deegaanka aad ka soo jeedo intaba danahooda sidoo kale xubnaha maanta la doortay ee beelaha gobollada waqooyi ka soo jeeda ayaa waxaa ka mid ah aamine cumar jaamac oo kow iyo konton cod kaga guulaysatay faa'iise axmed cumar oo iyadu heshay eber doctor cilmi maxamuud buur oo isaguna afartan iyo shan cod kaga guulaystay fanaan axmed cali faahiye oo ku magac dheer farxaan xidig oo helay isaguna lix cod faysal cumar guuleed ayaa isaguna sagaal iyo labaatan cod kaga adkaaday cabdixakiin ciga guuleed oo helay labaiyo labaatan cod guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyey in maanta oo sabdi ah la dooran doono toban xubnood oo aqalka hoose ah kuwaasoo ka soo jeeda beelaha gobollada waqooyi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa la soo gebagabeeyey doorashada xubnaha aqalka hoose ee ka socotay magaalada jowhar maamulka hirshabeelle ayaa soo dhammaystiray doorashada dhammaan xubnaha aqalka hoose iyo kuwa sare waryaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya doorashadii hirshabeelle iyo weliba heerarka ay soo martay warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada beledweyne
magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa lagu doortay lix iyo afartan xildhibaan oo labada aqal midka hoose iyo midka sare waxaana haweenka ay ka heleen aqalka sare laba xubnood aqalka hoosena ilaa toban xubnood sidaa waxaa sheegay guddiga doorashada maamulka hirshabeelle doorashada aqalka hoose ayaa waxay magaalada jowhar ka bilaabatay lix iyo tobankii bishii nofembar afhayeenka guddiga doorashada maamulka hirshabeelle cismaan maxamed mukhtaar ayaa ku dhawaaqay in maanta ay soo gebagabeeyeen doorashadii maalmahan ka socotay magaalada jowhar waxaa farxad weyn maanta noo ah inaan soo gebagabayno doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka qaranka En, eh, maanta waxaan soo gebagabaynay run ahaantii en, eh, siddeed iyo soddon xubnood oo baarlamaanteri ah ee loogu talagalay ama en, eh, ka yimid en, hirshabeelle waxaana soo bilaawnay lix iyo tobankii bishii k- eh, eh, kow iyo tobanaad maanta oo ay taariikhdu tahayne en, tobanka bisha laba iyo tobanaad waa soo gebagabaynay waxaa ilaahay mahaddiis ah labada kursi oo ugu dambaysa ee si sareexa leh ee dimuqraadi ah en, eh, loogu doortay maanta ayaa farxad weyn i gelisi oo ay gebagabadiina tahay weliba iyadoo gebagaba ay tahay ah, waxay dhacday maanta inay si oo dimuqraadi ah laysku doorto waxaana ku kala guulaystay en, eh, maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo cabdicasiis saalax carmaan maanta oo sabti ah waxaa lagu tartamay laba kursi waxaana ku kala guulaysatay maxamed cabdulaahi xasan nuux wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga iyo cabdicasiis saalax carmaan waxaana ay si kooban uga waramayaan aragtidooda natiijadii doorashada maanta
ergadii eh, inta badan u dulqaadan haysay sugitaanka doorashadannada iyo dhammaan waxaan eh, uga hambalyeynhayaa eh, ugana mahadcelinhayaa dhabaradayga iyo dadaalka ay sameeyeen muddadii eh, hawshana ku guda jirnay waxaan aad ugu faraxsanahay eh, guusha quruxda badan iyo deganaanshaha iyo sida wanaagsan ee hawsha noogu dhacday waxaana rajaynhayaa eh, inaan noqon doono mustaqbalka haddii la yidhaahdo kuwa dalka iyo dadkaba wax wanaagsan u horseedi doona waxaan kaloo u mahad celinayaa ergada eh, intii i dooratay iyo intaan i doorananba insha allahu tacaala isku siyaan idinkugu shaqayn doonaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin waana idin soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaana waxaan ku dadaalayaa eh, baarlamaanka cusub soomaaliya inaan qayb eh, fiican wanaagsan oo sharaf iyo wax walba leh inaan eh, aan aan aan ka qaato iyo si daacad ah iyo oo xaqa ku jira ee cadaaladda inaan ku shaqeeyo muddadii ay soo xulidda xildhibaanada ka socotay magaalada jowhar goobta codbixinta waxaa ka jira faragelin dhinacyo kala duwan oo doorashada hareer socotay sida in dad musharaxiin ah loo diiday inay tartamaan shakhsiyaad iyagu soo xushay ergadii codka bixinayay iyo qofka tartanka la geli lahaa iyo in kuraasta qaar awood siyaasadeed lagu soo saaray ugaas cabdinaasir ugaas nuur oo ka mid ah odayaashii muddooyinkanba joogay magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay in maanta xildhibaan nuux si musuq maasuq ah lagu soo saaray kadib markii guddiga doorashadu ay ka joojiyeen in uu tartamo iyadoo sabab ay u ahayd gacanka hadal dhiig uu ku daatay oo ka dhacay magaalada jowhar doorasho toddobaadkii hore ka dhacday awgeed marka waxaan la yaabana nin go-aan uu ka soo baxay guddiga doorashooyinka oo ma geli kara la yidhi oo shalay wuxuu riday aan ognahay nalka ergada ku dami wareeggii labaad ka tegay doorasho kuma soo noqonayna yidhi oo guddiga doorashooyinka ay ogaayeen oo xabad ay meesha ka dhacday oo dembigii loo saariyey wixii hoos ka dhacay ergada nafteeda ay dagaashay asagoo sababtiisa dembigii gudaha ka dhacay asagaa dusha laga saaray wasiirka wixii bannaanka ka dhacayna waxaa dusha laga saaray axmed ciro labadiiba waa la kansalay annaga marka amar aliisiyo waxaa leeyihi labadaas ninna musharax ma ahan ergadana bedel waa u bogaadinay hadduuba go-aan soo baxay haddana waxaan aragnay in barnaamijkiiba la bedelo ninkii shalay la kansalay wax lala wado oo xalay erge loo xareeyey oo la yidhi waa soo baxay ma qaadan karna arrintaas kursigan qabiila iskale qabiil jidle la yidhaahaale ergadiisi waa xaraysan tahay kuwo nadiif aan ahaynoo nin musharaxe oo weliba la kansalay ergo uu keensaday in loo xareeyo annagan la yidhaha ma soo geli kartiin maantana aan maqlayna waaba loo sacabatamo asaa helay annaga ma yeeli karalkaas waxaan ka leenahay waa been guddiga doorashooyinka cumar dhigay waa wada hadalnay gabadha farxiya oo meeshaan u joogto waa wada hadalnay waxaas anaga lama qabno laba nimay ii sheegtay oo xoogaa shaah la siiyey maandeeq axmed maxamed waxay ka mid tahay musharaxiintii aqalka hoose isu soo sharaxay gaar ahaan kursi loo asteeyey in haweenka iyo ragguba ay ku tartamaan waxaa gebi ahaanba laga joojiyey in haweenku ay galaan goobta doorashada haweenka beddelkoodana waxaa ku tartamay rag oo keliya waa rag iyo dumarba u tartamayeen markii aan sharuudihii buuxinay oo lacagtii aan shubnay shahaadooyinka aan geynay sawiradii loo meesha loogu banaa wixii dhan markaan dhamaystirnay markii la gaaray maalintii doorashada waxaa dhacday in ragga keliya ay tartamaan oo ani iyo maamadii kaloo tartamaynay oo sharuudihii buuxinayna hoolka la diido oo laan laba galaayaanbo dumar isla markaysaas dhan waa kasoo waa kasoo noqonay wax markii ay shan daqiiqa camal mar ay dhimantahay ay soo waceen telefoonyadii guddiga doorashooyinka oo shaqada ku lahaa magaciina meesha laga yiraha soo gala markaas malaaba dhamaatayba doorashada ay soo wacsamaayaan
marka sidaas inay wax u dhacaan ma wax aad ku talagalaysay ahayd maya ma ku talagalayn boqolkiiba sagaashan iyo shan inaan xitaa aan guuleysanayno oo kursiga aan ku guuleysanaan ku talagalay mar hadiiba aada uniga joogo markii aan isoo diyaariyey anoo faraxsan aan imaadooyka hortiisa ee gabar dhan magalaysal dhahay waa dareemi kartaa waxa oo adiga wax aa markaas ugu tala gashay markaa weysid waxa aa si aada aa noqonaysid marka guddiga markii la weydiiyey sababta ay idinkaga joojiyeen maxay idin sheegeen guddiga markii la weydiiyey markaas waxaa joogtay sheekh gudoomiyaha ururka qaranka haweenka waa weydiisay qofka fiican ugu jawaabi malaha qofkii oo qofka ugu fiicnaa ku yiri annaga waa cabsanayna kadibna meesha xataa waxay gaartay heer oo nafte nafteena u baqna oo meesha aad kaga soo tagan maadaama oo meesha arkaysid waxa ka jiro maamulka hirshabelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii saddexaad ee soo dhammaystira xildhibaanada labada aqal hoose iyo midka sare xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad buu mahadsan yaha dhaqanay haatanna waa barnaamijkii hambalyadii heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya waxaan soo saaraa warbixin koobaysa tacadiyadii iyo dhibaatooyinka xoqisan somalilan sanadkaas ka dhacay si ay xog ugu noqoto dowladda iyo bulshada rayidka ah si loo sii hagaajin karo sanadka soo socda wixii qaladaadii jiray
nagarale hadda dhegeystayaal ciladaas dhinaca farsamada ah aan intaanan hambalyadii heesaa u tegin aan u tagno warbixin nooga timid magaalada hargeysa iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta xuquuqda aadamaha oo sanad walba la xuso tobanka bisha desembar ayaa waxaa warbixin soo saaray xarunta xuquuqda aadamaha ee somalilan ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waxayna sheegeen in xadgudubyo lala beegsaday dhinaca wariyaasha wariyaha v oda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka waraystay madaxa xarunta guleed axmed dafaac
waxaan soo saaraa warbixin koobaysa tacadiyadii iyo dhibaatooyinka xooqisaan ee somalilan sanadkaas ka dhacay si ay xog ugu noqoto dowladda iyo bulshada rayidka ah si loo sii hagaajin karo sanadka soo socda wixii qaladaadii jiray sanadkii hore markaad eegto warbixintan aad soo saarteen maanta ee aad la wadaagteen bulshada dhinacyada ay ka hadlayso ama xogtii xambaarsan tahay maxaa ka mid ah xogtaan ururinno gobolladoo dhan ka soo ururinay waxaa ka mid ah in sanadkan sideed iyo labaatan suxufi somalilan lagu xidhay haddii la barbar dhigo sanadkii hore sagaal iyo toban suxufi la xidhina aad bay tiradaasi u badan tahay E, afar suxufi iyagana dacwad baa lagu soo ogay iyagoo aan la xidhin saddex dacwadoodoo hore saxaafadda ku socotayna sanadkii hore ayay ka soo hadhay taasi waxay ka dhigaysaa tirooyinka dacwadaha ama xadhigga saxaafadda ee sanadkan la sameeyey inay aada uga sarreeyaan sanadkii hore way walaac weyn leeyihiin waxaa sidoo kale weli xayiran haatuf hubsad iyo codka shacabka waa saddex wargeysa oo somalilan ka tirsan waxaan sidoo kale sanadkan diiwaan gelinay dad badan oo ay ka mid yihiin suxufiyiin oo loo xidhay markay aragtidooda ka dhiibteen heshiiskii shirkadda d b world iyo dowladda somalilan ku dhex maray in la casriyeeyo oo la kobciyo dekedda berbera waxaan diiwaan gelinay dad kale oo iyana xorriyaddooda hadalka loo xidhiy marka haddii la isku soo koobo waxaan diiwaan gelinay dad dhowra oo aragtidooda ay cabirteen darteed ay dowladdu qaqabatay taasina ay ka soo horjeedo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu damaanad qaaday welina somalilan idaacaduhu waa ka mamnuuc oo iyadana dhibaato kale ah laakiin dhibta ugu weynaan sanadkan diiwaan gelin in ogayn waxa weye qaabka booliisku u dhaqmo oo ah xa- qaabku dadka u xidho waa si kasoo horjeeda dastuurka somalilan iyo shuruucda dadka somalilan u yaala islamarkaana meelaha qaarkood aan diiwaan gelin dadiyow la garaacay iyagoo ku xidhan saldhigyada waxaa kaloo ka mid a dad loo xidhay dembi aanay iyagu gelin odayo dhaqameedyo caynaba iyo ceergaaw lagu kala xidhay oo loo xidhay faldembiyeed lagu eedeynaya qof ka mid a ehelkooda inuu xidhnaa qaarkood sanadan xidhnaa iyadan maxkamad la horkeenin oo qaarkood ceergaabo oo kale uu ku dhintay nin ka mid isagoo xidhan eeduu galay iyo dembi u galay isaga iyo dadkii la xidhaatoonina aanay jirinin marka habdhaqanka booliiska oo ah mid cabasho badan laga muujinayo dhibaatadu dadka u geysanaya aada u sarrayso meel looga ashkatoodo iyo sharci somalilan oo qabanaya booliiska Somali- somalilanna aanu jirinin dabadeedna taasi ay keenayso dhib badan inuu geysto dadka shacabka ah ayaa ka mid a dhibaatooyinka culculus ee aanu sanadkan diiwaan gelinay Ee, markaad sidaa leedahay oo kale miyaa shuruuc iyo hanaan la maray iyo hay-ado kala sarreeya oo loo maraya arrintaans iyo dacwaddu cidda qabta aanay jirin booliiska waxay ahayd in maxkamadaha caadiga ee dalku ay qabtaan oo iyaga looga ashkatoon karo laakiin way diidan yihiin waxay soo haystaan inay militari yihiin maxkamadaha militariga keliya la tegi kara ayay leeyihin taasi waxay keentay habdhaqanka booliisku inaan maxkamadaha caadiga ah iyo nidaamka madaniga ee dalku aanu qaban karin awooddaa faraha badanina waxay u sahashay inay si xun isticmaalaan dadka markay doonaan iska xidhi karaan intay doonaan haysan karaan dad maxkamaddu sii deysay xitaa inay ku haystaan saldhigyada diidaan inay sii daayaan talooyinkaanu soo jeedinaya dhexgalka waxaa ka mid ah in booliiska la hoos keeno maxkamadaha caadiga ah oo ay jirto la aasaaso meel looga ashkatoon karo haddii qofka booliiska iyo dadka ku gafo Ee, marka laga yimaado qodobada aad soo sheegteen ma jiraa dhinacyo kale oo eegayso ama waxyaabo kale oo warbixintii sanadkii hore oo kale markaad barbar dhigto ee, aad isleedahay isbeddel baa jira waxaanu sidoo kale ka hadlay maxkamadaha ciidanka oo aan diiwaan gelinay saddex iyo labaatan- sagaal iyo labaatan qof oo shicib ay maxk- qaadeen taasina kasoo jeedo dastuurka somalilan maxkamadaha militariga ay tahay inay qaadaan militariga keliya laakiin mar walba sanad walba tala soo jeedinta ay sanadka hore dadku sameeyaan baanu ku darsanaa xisaabta marka waanu ka koobnay meelaha aanu awoodda saarayno si wax ka qabashadooduna u sahlanaato saxaafadda iyo booliiska ugu xoog badnaa maxkamadda ciidamada iyo dhoofinta dadka etoobiya loo dhoofinay iyadana walaac weyn ka muujinay sanadka bilowgeedii dhacay ayay u badnaayeen waxyaabaha kusoo noqnoqonaya cilmi baadhisaan gobolladoo dhan ka soo samaynayna dhibta u weyne nagu soo noqnoqonaysa waxa weeye habdhaqanka booliiskan awooda badan ee cid walba ka xoog weynaadee sharcigii somalilan aan ixtiraamaynin saldhigyadoo noloshu ku adag tahay oon cunto lahayn oo buux dhaafay oo dhibaatooyinka waaweynee dadka haysta ka mid ah waay guleed markaad eegto warbixinadii hore soo saarteen ma isleedahay soo jeedinadiinii hore ama soo jeedimo hore oo samaysan waxbaa ka hirgalay maya oo isku mid soo jeedintii tala soo jeedintii warbixintana qaybta ugu muhiimsan awoodda saaraa waa tala soo jeedinta waa in la dhaliilaa keliya macna ma samaynayso tala soo jeedintaan sanadka hore ku daray ayaan is- isla sanadkana noogu jirta waana midaan jecelahay dowladdu inay wax ka qabato aan loo arag xagga negatifeka un laga eegin ee la isla fahmo in tala soo jeedinta inta lagu dul dhiso lagu dul shaqeeyo waayo ujeeddada warbixinta soo saaraa waa in wax sii qurux badnaadaan oo sanadba sanadka noqdo uu noqdo sanad dhaama oo kasii wanaagsan waay ee, waxyaabaha soo jeedisayna sanadkan ku jira maxaa ka mid ah waxaa soo mida- waxaa ka mid ah in wax- eh, dib habeyn lagu sameeyey booliiska sharcigiisa iyo habdhaqankiisa in saxaafadda iyo xorriyadda la la dhowro in eh, sa- wargeysyada xayiran laga qaado xayiraadda in maxkamadda ciidamada laga daayo dadka shacabka ay qaadayso inahaasaa ka mid a meelaha nuu soo jeedinay in la raaco iyo in xeerka ciqaabta guud laga daayo oo lagu dhaqo saxaafadda xeerarka madaniga ah lana taageero ururada saxaafadda ka shaqeeya sida sooljo kale oo awood u leh inay ka shaqayn karaan hababka xirfadda iyo iyo waxyaabaha lagaga caban karo halkii iyaga laga xirxiri lahaa dabadeedna taasi keeni lahayd caburin
kaasi wuxuu ahaa guuleed axmed dafac oo ah madaxa xarunta xuquuqda aadamaha somalilan waxa uu waramay wariyaha hargeysa barkhad maxamuud kaariye dhinaca kalena taliska guud ee booliiska somalilan oo aanu la xidhinay waxa uu sheegay inaanu wakhtigan diyaar u ahayn inuu ka jawaabo warbixintan iyo xogta ay xambaarsan tahay halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatan nagu soo dhawada barnaamijkii hambalyadii heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo ee saha warqadda ugu horreysa bal ibraahim waxa ay naga soo gaartay faadumo bashiir cabdiraxmaan iyo deeqo bashiir cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen safiyo bashiir cabdiraxmaan cabdikaafi bashiir cabdiraxmaan iyo xasan cabdiraxmaan maxamuud iyo cali cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamuud iyo beriye cabdiraxmaan maxamuud iyo waxay yidhaahdeen eedooyin firdowsa cabdiraxmaan maxamuud iyo xabiibo cabdiraxmaan maxamuud iyo hindi cabdiraxmaan maxamuud adeero cabdiqaadir jimcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bare jimcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtooda iyo duraan jimcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtooda iyo daahir jimcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nuuro jimcaale xalane seegeeda iyo caruurtooda iyo xaawo jimcaale xalane seegeeda iyo caruurtooda xalwo jimcaale xalanaseegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen xamdi jimcaale xalanaseegeeda iyo caruurtooda iyo cibaado jimcaale xalanaseegeeda iyo caruurtooda iyo aamino maxamuud shidane iyo hindi maxamuud shidane iyo nasteexo maxamuud shidane iyo xaawo maxamuud shidane cabdulaahi warsamo rooble iyo shucayb maxamed cali iyo leylo nuur cilmi dhammaan dadkaasi oo dunida dacladeeda kala jooga ayaa waxay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa nasteexo cali maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay dhuusamareeb gaar ahaana xaafadda dayax waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay waa marwada koowaad ee dalka jabuuti marwe qadra maxamuud xayd iyo faadumo siciid dawaale nasli cabdalla kaamil iyo nadiire muuse dawaale iyo suusaan suleymaan ceelaabe iyo aamine rooble deeq maxamed axmed najiib cabdalle kaamil ilyaas muuse dawaale waa wasiirkii maaliyadda jabuuti iyo nimco muuse dawaale iyo xuseen maxamuud kamaaj muumin xasan barre iyo cali geelle dictor xaafis iyo cabdirasaaq qalinle iyo guhaad cilmi geesood iyo sheekh maxamed cabdi cali maydal wacays iyo muuse axmed iyo sheekh xuseen cali iyo sheekh shaafici dhammaan dadkaasoo jooga jabuuti iyo sheekh ismaaciil oo jooga somalilan iyo ruqyo muuse dawaale iyo sacaad muuse dawaale iyo libaan ducaale dharaar oo iyaguna jooga dalka kanada iyo sahre geedi oo joogta france iyo xaawo axmed yuusuf oo joogta dalka madagaskar waxay dhammaan tahniyad u dirayaan arooskaiyo aroosada ismaaciil siciid dawaale iyo ileeye ismaaciil geedi xareed oo bishan disembar kowdoodii arooskooda uu ka dhacay carta iyadoo habeennimadiina xafladii aqalgalkooda lagu qabtay hotelka kambiska ee dalka jabuuti waxaa salaan iyo hambalyaba ay leeyihiin naga hooya waxaa noo baaqay yaasiin maxamed cabdulaahi xayeysi iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen adeer cumar nuur oday iyo abtiyaal maxamed nuur ducaale iyo idriis xuseen sarreeye habaryar shamid aw nuur iyo ayeeyo habsan daahir sarreeye iyo ayeeyo dhuux daahir sarreeye iyo ayeeyo shukri maxamed sarreeye iyo eedo suhuur xaaji cabdi obsiye iyo waxay yidhahdeen abti maxbuub cabdulaahi dhammaantoodna iyo qaraabada waxay jecel yihiin inay hambali u diraan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxmo ciidle nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banow guur qarqab oo horseed aamin ayaan leenahay haye markana waa kaalimihii suugaanta yaa dowliya haawd ku soo daawadsiiya dambarkii gobaad yaa doobi kaaga buuxsho dibnahaaga ku qabtaa duhurkii iyo habeenkii dayib ay ku daawadaan allow yaa ku dacal jooga ka agtegin docdaadoo dusha kaa ilaashada aqal daahyo weynoo kuu daadsho gogoloo da'yar kuu xambaaroo keligaa keligaa ku daawada waa heestii dadabgal codadka macaan ee faarax murtiile iyo xamday
Hello, yeah, dhegaysto runtii caashaqu xira yaadaaro iyo cayn soo daawatiyo dambarkii gobaadiya doobi kaaga buusho dibnahaaga ku qabto yaadolo iyo hawr soo daawatiyo dambarkii gobaadiya doobi kaaga buusho dibnahaaga ku qabto doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada doorkiyo habeenkii dayboy ku daawada dayboy ku daawada
warqadda waxaa naga soo gaartay ibraahim maxamuud yuusuf axmed gurey iyo ladana siciid qalombe iyo cabdiraxmaan qaxiyo ciise maxamed maxamuud cusmaan laambo iyo khayro ciise maxamed iyo xaawo cali siciid dhammaan reer maxamed cali cismaan iyo dhammaan reer siciid cali cismaan iyo hooye shukri siciid jaamac iyo hooye dahabe axmed maxamuud iyo axmed cabdishakuur ismaaciil faahiye iyo axmed saciid salaad faadmo yaasiin jaamac iyo caruurteeda iyo maxamed saciid cumar iyo axmed saciid qaloobi dhammaan reer cabdulaahi saalax deer iyo farxiye cabdi maxamed dawarig iyo cabdi abshir aboole sumaye bare cumar iyo seygeeda maxamuud maraje maxamed cabdiqaadir faarax maxamed shiine iyo nuux cumar muuse xuseen yoonis xasan maxamed axmed xuseen time jilic maxamuud axmed umburiyaako iyo dhogtor cabdulaahi saciid oo muuse iyo bashiir bicir faarax guutaale yaasmiin ducaale saleebaan iyo dogtor cabdiqani saciid faarax dogtor axmed macalin ayaanle iyo dhammaan reer siciid maxamed xaaji cabdi hooye faadimo caynaan maxamed dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxay tahniid dhalasho u dirayaan mudane ismaaciil siciid cali iyo marwa fartuun ducaale saleebaan oo gabadh ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi waxaa loo bixiyey muna muna waxaanu leenahay soo barbaar allah ha kaa dhigatay dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacdo aamiin waayahay falastiin waxaa dhambaalka inuu naga soo gaaray hooyo raqiic cabdulle iyo hooyo xaawo rooble iyo waxay yidhaahdeen isniine faarax iyo eedooyin nasro cabdulaahi iyo firdowse cabdulaahi iyo igraan cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi iyo aanise cabdulaahi iyo adeero axmed cabdulaahi iyo muxidiin cabdulaahi iyo farxaan cabdulaahi iyo cabdiqaadir daahir iyo waxay yidhaahdeen yurub ciise maxamuud iyo xaliimo ciise maxamuud iyo ijaabo ciise maxamuud iyo daayo ciise maxamuud iyo nimco ciise maxamuud iyo bishaaro ciise maxamuud iyo waxay yidhaahdeen maxamed ciise maxamuud iyo mu'min ciise maxamuud iyo cabduqaadir ciise maxamuud dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan hooyo nasteexo ciise maxamuud iyo aabe cabdirasaaq cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen dhuusamareeb gaar ahaan xaafadda dayax waxaanay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabriin cabdirasaaq waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay hooyo maryan nuur ducaale iyo dhammaan caruurteeda sahre ciidla nuur axmed ciidla nuur ifraax ciidla nuur xasan ciidla nuur nimco ciidle nuur najmo ciidla nuur maxamed ciidla nuur mumtaas ciidla nuur mubaarak ciidla nuur moha ciidla nuur ibraahim maxamed jaamac rihaan mustafe axmed iyo dhammaan reer nuur oday waxay hambalyo u dirayaan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxme ciidla nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa afartii diseembar labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad qayr qabana kala hela raxmo iyo cabdirashiid waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa codkii fanaanada zaare axmed iyo heestii wasiisi
wadnahayga dhiiga wa idaranaayo waxyaha jirkaygana ma waraabinaye wadnahayga dhiiga wa idaranaayo waxyaha jirkaygana ma waraabinaye ibraahinow sahre waxa ay leedahay wakhtigii idhaafiya habeenkii wacnaaya i weydaartay baan weli xasuustaa wehelkayga caashaqa la wadaagi jira baan weli weli u yeeraa waayahay dhambaalkana waa taaniyad waxaa uu naga soo gaaray hooyo aamine ibraahim xamrow iyo adeer boorow muudey cabdi iyo cali xasan nuur iyo caasho xasan nuur iyo kaamilo maxamed aadan iyo fartuun xasan nuur iyo faadumo xasan nuur iyo waxay yidhaahdeen farsamo yaqaan maxamed cabdi maxamed shooble cadde iyo ibraahim maxamed aadan iyo cabdi fataax axmed cabdulle iyo reer macalin xirow iyo dhammaanba reer macalin muudey iyo waxay yidhahdeen reer shariif cabdi miyow iyo reer muudey cabdi miyow iyo dhammaan reer mayow waxayna taaniyad u dirayaan dhammaantood xasan bin xasan nuur iyo firdowsaha cabdiqaadir macalin xirow oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara ubad qayrqabanah ee baheda kala siiyo aamin ayaa lena warqadan waa hambalyo aroos farxadle ibraahim waxay naga soo gaartay cabdilatiif ganey arlaadi iyo xertiisa oo kale ah ciise aadan maxamed baraan iyo cabdiraxmaan daahir sheekh iyo ibraahim baab iyo maxamed kerow oo loo yaqaana dhege iyo nuunow maxamed xuseen tifiga iyo isaaq cali xasan iyo cali xasan cabdinuur iyo abshir dalmar iyo cabdinaasir aadan wadani iyo maxamed kheyr ifraax cali ibraahim cali iyo hooyo shariife maxamed cali dadkaasoo kala jooga biljimka iyo talyaaniga laascaanood bay dhaba janaay bardaale bayeed iyo deegaanka qoondhood waxa ay halkan hambalyo aroos farxadle uga dirayaan boqorkiiyo boqoradda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen cali aadan maxamed oo loo yaqaana cali goobe iyo marwadiisa qaaliga ah xabiibo ibraahim cali oo arooskooda uu ka dhacay xarunta koonfur galbeed soomaaliya baydhabo janaa'i arooskana waxa ay leeyihiin waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso isku waar ayaanu leenahay lamaanahan isguursaday ibraahim haye muuqdheer cadceedo markaa soo baxayso waxaa tahay man iyo duug mareerka oo bislaaday midhaha canab mayigaa cirka iyo moodaa galbeed meel uga ekay waxaa tahay mas ciideed maariin casaan xiga midabka akhdar jabiska
ragga magaca guud iyo magta waa ka siman yahay malkada ugu horraysiyo waxaa tahay ma dhaafaan garta macalinkeediiyo waxaa tahay magaratada maskaxda u jihayse
muqreer cadceedo markaa soo baxaysiyo
waxaa tahay maniyo doog marirko hindlaadi canab mayayga cirkiyo mooda galbeed
codadkii macaanaa ee cabdinaasir macalin siciid ee banaxariistii janah ka waraabiya iyo fanaanta aaminadumarka soo baxaysiyo waxaa tahay man iyo do mariku bislaadiyo cadceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duu marirku bislaadiyo miraa canab mayga cirkiyo mooda galbeed bugaayege canab mayayga cirkiyo mooda galbeed lugaayege waxa tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxa tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska مسعيد مارين دلال حقا وعطاي مسعيد مارين دلال حقا مدبكا أخضر شبيسكا مدبكا مدبكا أخضر شبيسكا
مقتا وقسم أيه رقم عقود يوم مقتا halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan magaca guud iyo magta wuu ka simayay rag magaca guud iyo magta wuu ka simayay halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan karda macalinkeediyo waxaa tahay magaratada maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda ujahayse karda macalinkeediyo waxaa tahay magaratada karda macalinkeediyo waxaa tahay magaratada maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda ujahayse
magaalabaainta xiran mariyo dhixiir miyo magaalabaainta xiran mariyo dhixiir kulley aniyo maankay harwaadoodii baati miyo magaalabaainta xiran mariyo dhixiir miyo magaalabaainta xiran mariyo dhixiir kullaaniyo maankay harwaadoodii baate maasnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaa ege maasnaa dumar mulax quraaciyo miida subaga amiir ugaa ege waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
hagaaga codadkii aamine cabdulaahi iyo cabdi daandureyow heestan hal midaan uga noqdo halka meel ee aan ka eega waxay tahay ilaabi laahay ragga magaca guud iyo magta wuu ka siman yahay haye micnaha magacana ninuu ka wadaagaa haddii la dilana diyadiisa ama magtiisu waa boqol halaad laakiin meelo badanuusa ku sinay ka gudub warqadda xigta noo soo qabo
qofka meelay uga dhigtaan maqli jire haye dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan cabdulaahi reer ciise cabdulle iyo cabdulaahi khaliif aadan iyo cabdiraxmaan gobe iyo maxamed cabdi maxamed shooble cadde iyo waxay yidhahdeen maxamed faroole iyo cabdifataax faroole iyo cali maxamed caliwiish iyo abshir axmed samatar kaka iyo ismaaciil ibraahim khayre xuubaaye iyo maxamed xasan cumar dhammaan asxaabta waxay eh, jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan ugaas cabduqaadir ciise cabdulle indhacoole iyo waxay yidhaahdeen saado xasan cabdulaahi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada dharkeenle ee magaalada muqdisho waxaanay leeyihin ducada waa xaggeena meherkeena kala kulma bashbashii barwaaqo iyo inuu idin horseedo guur raaxo badan aamiin ayaanu leenahay ibraahim warqadana waxay naga soo gaarta hooye gacala macow iyo hooyo suldaane wehliye iyo qatra cabdulle iyo caruurteeda iyo farxiyo cumar iyo caruurteeda iyo nimco maxamuud dirow iyo farxiyo muumin wehliye farxiyo maxamed geedi iyo gacale maxamed jimcaale iyo shariif cabdi wehliye iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi muumin wehliye asad maxamuud wehliye iyo maxamed maxamuud siyaad iyo ayaan axmed siyaad maxamuud shan boqol ayuu ku magac dheeryahay iyo shukri maxamuud wehliye iyo cabdulaahi macalin xasan dhammaan dadkaasoo kala jooga beledweyne moqokori taarta muqdisho germany sweden waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan mahad cumar wehliye iyo nuuro oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad cumar ducaduna waa xaggeena soo barbaar maxamed noqokii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ayaanu leenahay ibraahim haye kaalmihii sugaanta
sidaan kuugu nabanahay haddaad iigu nugushahay amaad iigu naban tahay xiskeenoo nagaadiyo nimco nimco la arki doone heestaasna waxaanu u ciyaaraynaa cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxmo ciid lamood
Nabar hanay gaadho, ma nuux nuuxsan karayee, ani
nairuus waxaad moodaa inay marna lamaano ahayd marna fanaaniin kala duwan ay ku luuqeynayeen laakiin mar walba ibrahim hadda waa nairuus ayadaa iska macaan waa hagaaga waxaan noo baaqayaa markana ruweydo xasan daahir iyo nuurto daahir ibraahim iyo ubax aadan iyo farxiyo yuusuf cali iyo waxay yidhahdeen siciid yuusuf cali iyo cabdi bila cabdulaahi iyo raxme ibraahim maxamuud iyo aanise ibraahim iyo zeynab ibraahim maxamuud iyo nasro cali axmed iyo waxa ay yidhaahdeen hindiyo dhaqane iyo waxa ay yidhaahdeen xasan shacab waxaanay jecel yihiin dadkaasi inay halkan hambalyo ay uga diraan raxmed ruun xasan daahir iyo saygeeda shantar maxamed axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay dhagaxley kam waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabro wehliye iyo bashiir abyikar xaaruun macruuf cabdicasiis xuseen cismaan maxamed colaad xasan ibraahim xasan daandure hayga reeben waa falastiin axmed iimaan iyo caasho ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur jaamac buulo jaamac ismaaciil xuseen farjar sahre cabdi axmed axmed sheekh cali jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur maxamed cabdi sandheere iyo dhammaan wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta v o a waxay hambalyo u dirayaan cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo raxme ciidla nuur oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa afartii disembar labada kun iyo lix iyo tobanka isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay xishooday oo caashaqaaga baa xanuun weyn ugu abuuree anigu xalay seexan waaye adigu may xasuusanaysaa waa codka macaan ee caaqil yare heestaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daandurey falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
codkaas falastiin axmed iiban iyo ibraahim xasan daandurey wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii galabnimo maxamed cabdixasan iyo anuu ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu toddobada caawa kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
anigu xalay seexa waaye adigu may xasuusanaysaa sidii xamash xamashka buuraha xamayoy xamaga cadaadii xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa xishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexa waaye adigu may xasuusanaysaa jacaylkeena soo xasiliishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasiliso xasili jacaylkeena soo xasiliishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasiliso xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal